waxa weeyana saaka qolo mawlid dhiganaysa maaragtay dadka shicibka reer jabuuti oo mawlid dhiganaya yaa saaka afartii subaxnimo afartiiyo barkay markay saacaddu ahayd la weeraray ciidana booliis iyo jandarmaari weerareen maxay tahay markaa sababta loo weeraray waxa loo weeraray dee garan mayne wa waa waxa malaha dee waxa la diidan yaha aan u malaynayaa dadkan mawlidada dhiganaya deed wax mawlidada mamnuucana dee weli jabuuti kuma hayno mawlid baa mamnuuca ma makan waxa lo wax loo weeraray dadka ma garanayno waxaase dee ugu loo aanaynayo waxaan u malaynayaa waa macaarad baa loogu marmarsiyoonayaa baan u malaynaynaa khasaaruhu markaa intee buu leegyahay waxa weeyin khasaaraha imika waxaan haynaa sagaal iyo toban dhimasho ah sideed ku iyo xaqiijiseen markaa wa iyo wa- wa- waxaan ku xaqiijinaynaa sagaal iyo tobanka eh, dhimashada sawiradoodii oo dhan facebooka lasoo dhigay waa tahay laakiin annagu weli cid madax bannaan oo arrintaasi sheegaysa tirada intaa leeg ma jirto maxaa lagu xaqiijin karaa markaa nin baan inii sheegayo may weligeyna been ma sheegin baanna ini- inii sheegi maayo raadiyooga iyo berri waxadhi doona weeyaan oo ba- beenta ba- aan maanta sheega berri bay soo bixi doontaa adeera been iniima sheegayo waa tahay marka bal waxaad faahfaahin naga siisaa xidhiidhka ka dhexeeya mucaaradka iyo dadkaasi dhiganayay siyaarada dadka siyaarada dhiganaya iyo le iyo le macaaradka xidhiirka ka dhexeeyay waxa weeye dadka reer jabuuti oo dhan sida aad u ogtihiin intooda badani macaarad weeyaan marka waxa la leeyahay deen ama kuwa macaaradka lagu yaqaanaa ka dhex muuqda ama waxa la leeyahay way waxay taageerayaan macaaradka iyay taageerayaan baa la leeyahay dadkuna waa dadkii reer jabuuti macaarad ha ahaadaan maxaafid ha ahaadaan mawlid way dhigan karaan oo isha dhaweydba kuwa maxaafida ayaa mawlidkooga dhiganayay cidina kuma daqarin cidina kuma taataaban laakiin kuwii macaaradkaa maalinta ay mawlid- mawlidkoogii dhiganayeen waxaabaa ka dhacay wax loo fadhiyeyna maaha waxaay waxaana maaha booliis iyo jandarmaarihi waxa geystay waa ciidanadii qaranka waxa geeyey hubkii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey iyo bangiyadii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey iyaa loola tegay oo maanta lagu laayey qoryaha dadka lagu laayeyna waa qoryo baabuura dul saaran dhimashadu way soo bixi doontaaye intaa way ka badan tahay halkii dadka lagu laayeyna weli waxaa jooga ciidanadii oo dadkii dadkaa laayey oo dul saaran baabuuradii iyo taangiyadii baa meeshii jooga maydadkiina way yaalaan adiga iyo xubnaha kale axsaabta mucaaradku goobtaasi maad joogteen annagu haa ka- waa soo marnay marka ma waxaa idiin qorshaysnayd inaad ka hadashaan goobtaasi maya ila ka hadalle ma ka- nooma qushaysayn oo saaka saddexdii subaxnimo iyo afartiiyo barkiibu dagaalku bilaabmayba oo milaga annagu aan soo marnay tobankii saaka iyay aydo meesha dee weliba uma maydh uma baydhin annagu agteedaan marnay markaa dhimashadu laba qof bay ahayd marka ay waxa ay dhaceen waxaad mar hore ii sheegtay in arrintan mucaaradka lala xidhiidhinayo maxaa marka haddaan su-aasha kuga celiyo ee, uu yahay xidhiidhka ka dhexayn kara dee waxa weeye shicibkii reer jabuuti weeyaan dadka dhiganayay maaragtay mawlidka shicibkii weeye marka qaar macaaradaa ku jiri kara qaar maxaafidaa ku jiri kara shicibkii reer jabuuti weeyaan imika halka aan fadhino annagoo shiraynaa lanoo yimiday oo qoladii kumiteegii xus iyo esan annagoo shirayna ayaa lanoo yimid saddex nin baa naga dhaawactay baresidaankii axmed yuusuf doctor xaamud cabdiraxmaan maxamed geelo oo la qaaday nin dibiteedahoo la yidhaahdo siciid xuseen oo isna dhaawaca oo la qaaday intaabaa nagu dhacday ciidanada noo yimid waa ciidano wejiga xidhan weeyaan oo dadkii waddanka inay yahin iyo in kale la garanayno wejiga xidhan weeyaan